matayos cutubka kow iyo tobnaad
goortii ciise amarkiisa uu dhammeeyey laba-iyo tobankii xertiisa ahaa waxaa dhacay inuu meeshaas ka noqday inuu magaalooyinkooda wax ku baro oo ku wacdiyo goortii yooxana xabsiga ka maqlay shuqulladii masiixa laba xertiisii ah ayuu u soo diray oo ku yidhi miyaa tahay kan imanaya mise mid kale aynu dhowrnaa markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi taga oo yooxana uga warrama waxaad aragteen iyo waxaad maqasheen kuwii indhaha la'aa waxbay arkaan kuwii lugaha la'aana way socdaan kuwii baraska qabayna waa la nadiifiyey kuwii dhagaha la'aana waxbay maqlaan kuwii dhintayna waa la kiciyey masaakiintana injiilka waa lagu wacdiyaa oo waxaana barakaysan kan ayaga xumaanin markay tageen ciise wuxuu bilaabay inuu dadkii badnaa wax uga sheego yooxana oo wuxuu yidhi maxaad cidlada ugu baxdeen ma waxay ahayd inaad soo aragtaan cawsduur dabeel ruxayso laakiin maxaad u baxdeen ma waxay ahayd inaad soo aragtaan nin dhar jilicsan qaba kuwa dharka jilicsan qaba waxay joogaan guryaha boqorrada laakiin maxaad u baxdeen ma waxay ahayd inaad nebi soo aragtaan haa waxaan idinku leeyahay mid nebi ka sarreeya kaanu waa kii laga qoray eeg waxaan hortaada soo dirayaa wargeeyahayga kan jidkaaga ku sii diyaargarayn doona hortaada runtii waxaan idinku leeyahay intii dumar ka dhalatay mid yooxana baabtiisaha ka weyn kama dhex kicin laakiin kan boqortooyadii jannada ugu yar ayaa ka weyn tan iyo wakhtigii yooxana baabtiisaha boqortooyada jannada waa la xoogay oo kuwii xoogayna ayaa qaatay waayo nebiyadii iyo sharcigu waxay wax sii sheegeen ilaa yooxana haddii aad doonaysaan inaad tan aqbashaan kan waa ilyaas kan iman lahaa kan dhigo wax lagu maqla lahu ha maqlo maxaan qarnigan u ekaysiiyaa wuxuu u egyahay carruur suuqa fadhida oo kuwa kale u yeedhaysa iyagoo leh biibiila baannu idiin yeedhinay oo waad cayaari weydeen waannu baroorannay oo waad calaacali weydeen waayo yooxana waa yimid isagoo aan waxba cunaynin oo cabbaynin oo waxay yidhaahdaan jinni buu qabaa wiilka aadanahuse waa yimid isagoo wax cunaya oo cabbaya oo waxay yidhaahdaan eeg waa nin cir weyn oo khamriye cab ah oo saaxiib la ah canshuurqaadayaal iyo dembiilayaal xigmaddu inay xaq tahay waa lagu caddeeyaa shuquladeeda dabadeed wuxuu bilaabay inuu canaanto magaalooyinkii uu shuqulladiisa xoogga leh badidooda ku dhex sameeyey waayo ma ay toobad keenin waa kuu hoog khorasinaay waa kuu hoog baytisaay waayo shuqulladii xoogga lahaa oo laydinku dhex sameeyey haddii turoos iyo sidoon lagu samayn lahaa goor horay toobad keeni lahaayeen iyagoo dhar jooniyad ah gashan oo dambas ku fadhiya laakiin waxaan idinku leeyahay maalinta xisaabta turuus iyo sidoon waa idinka xisaab fududaan doonaan adiguna kafarna'umaay samada ma laguu sarraysiin doonaa waxaad ku degi doontaa haadaas waayo haddii shuqulladii xoogga lahaa oo lagugu dhex sameeyey soddom lagu samayn lahaa ilaa maanta way joogi lahayd laakiin waxaan idinku leeyahay maalinta xisaabta dalka soddom ayaa ka xisaab fududan doona wakhtigaas ciise ayaa hadalkan yidhi aabbow rabbiga samada iyo dhulkow waan kugu mahadnaqayaa waayo waxyaalahan ayaad kuwa caqliga iyo garashada leh ka qarisay oo waxaad u muujisay ilma yaryar haa aabbow waayo sidaas ayaa kaa farxisay aabbahay wax walbaba waa ii dhiibay oo ninna wiilka garan maayo aabbaha maahee oo ninna aabbaha garan maayo wiilka maahee iyo kii wiilku doonayo inuu u muujiyo ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta waayo waan qaboobahay qalbigayguna waa hooseeyaa oo naftiinna nasashaad u heli doontaan waayo haarqoodkaygu waa dhib yar yahay oo rarkayguna waa fudud yahay